ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda oo garab ka helaya ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa waxay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanada u dhexeeya degmooyinka buulaburta iyo halgan ee gobolka hiiraan dagaal dhex maray ciidamada huwanta iyo kuwa al-shabaab ka hor intii aysan la wareegin deegaanada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ilaa iyo hadda si dhaba aan loo ogeyn khasaaraha dagaalka taliyaha guutada lixiyo labaatanaad ee ciidamada xooga dalka korneel cabdiraxmaan salaad xujaale ayaa waxa uu warfidiyeenka u sheegay in weerar isugu jira duqeyn cirka iyo dagaal toos ahba lagu burburiyey goobihii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab
ilaaha mahad iska leh saakii maxaan ku rahdaa duqeyn aad u barana loo geystay aada loo burburiyey howlgalkani weli waa socdaa maxaan ku rahdaa insha allah mar dhowna in lasoo afjiri doonaa fila beeraya baa isku soo dayeen inay maxaan ku rahdaa dib u soo weeraraan laakiin haddeer cashir weyn ee qaar loo dhigay haddana waxaa laiskula haystaa jacibow soona jacibow waa ubigi jinkiisa ah waana laga saaraa mar dhow haddii ilaahay ilaha saacadaa soo socda burburin cir ee dhulba waa loo geystay ciidamada xoogga dalka iyo macawisleyda oo maxaan ku rahdaa ciidamada deegaanka macawisley lama dhihi kara waxaa la yidhahaa dib u xoreynta deegaanka ayaa u iskaashanaya ayaa awood kula mareegay meesha la yidhaahaa jicigooba haddeer ay webiga sii goynayaan farxadkoodii awood ma hayaan tabarna ma hayaan waa dayuusiyeen shayaadiinna weliba waxay hayaan lama arko waana lasoo afjaraa mardhow haddii ilaaha yidhaha ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa dal iyo dibadba in cadowgaan ummadda halakeey oo cayayaanka ah xaasidiinta ah in loo wada midoobo meel kastoo joogaana usha loo qaato horta dalkaada markaad aad ogolaata inaad dhimata markaad ogolaato aad dal la xoreeya waxay ogolaadeen marka dhammaantood haddii ay yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba waxay ogolaadeen inay dhintaan si dalkooda iyo gobonimadooda ay ugu soo cishtaan oo ay ugu saaraan dalka shasheeyaha kusoo duulay waxaan shasheeyaha wata ma ahin maxaan ku rahdaa soomaaliya laguma tilmaami karo waa cayayaan dalkoodii maxaan ku rahdaa ka wada dakanaysan ka soo cararay haddana annagana dalkeen inay nagu dhibaateeyaan rabo mar dhow meel kasta iyo dalka ka joogaanba meel kasta iyo goob kasta waa laga xoraynaa haddii ilaha yar howlgalkaanna ma istaagi doono waa suu u bilowday meel kastoo ka soconaya dhammaan ciidanaan ka qayb qaadan mal jabuuti walaalahiin jabuutiga ka qayb qaatay haddii ilaaha yidhaahaa xoogga dalka ka qayb qaatay diyaarada xoogga dalka ha duqaynayey duqaynta oo maxaan ku rahdaa jabuutiyaanka ha duqaynayey ciidamadana waa infantry ay ku galeen waana laga saara goobihii ay ku jireenoo korneel cabdiraxmaan salaad xujaale ayaa waxa uu sheegay in deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku arkeen duruufo kala duwan islamarkaana maanta wixii ka dambeeya ay u bilowdeen adeegyadii dowladda deegaanada sidarada aan ka xorayno waa aragtay oo beeryabaal siday nuucay u ekaayeen maantana adeega bulshadu waa ka socdaa oo waa bilowda insha allah waxaa noo haray qoraxsanka dhowaan ayagana ummadda soomaaliyeed waa ka xoraynaynaa waana ka dulqaadaynaa haddii ilaah yiri ilaa taaka soomaaliya ka mid ay ku jiraan maalinna istaagi maay daqiiqa dagaalkan waa suu bilowdaba waa soo afjirayna haddii ilaah yidhaha soomaaliya taaka ka mid ah oo haddeer laleeyahay meel hebelow dagaalku ku egyaa ma jirto waa soconaya waana socon doona haddii ilaah yidhaha
ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo ciidanka jabuuti ayaa waxay wadaan guluf ka dhana kooxda al-shabaab oo muddo dheer gacanta ku haysay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo kooxda al-shabaabna ay isku dayeyso inay iska difaacdo gulufka uga imanaya ciidamada huwanta xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne